عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أحاديث كسوف كان كترنا كل قيبها دي ضمبي inta badanna axaadiista waa qeybihii aan soo aragnay oo uu soo celin doono fawaaidda ay kulansadeen waxyaalo kaba midana uu taraajiim iyo canaawin dambe ugu dhiganayo sheekhu raximah llahu tacaala oo baabka axaadiistiisu waxaa la arkaa dee kala barin ka badan waa mukararuun ayay noqonayaan wuxuu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala baabun laa tankasifu shamsu limowti axadin walaa lixayaatih cadceeddu ma madoobaanayso oo shakhsi dhimashadii iyo noloshii toona uma madoobaanayso waa macno dee intii inoo horrayso o dhanba aan ku soo yar celcelinno axaadiida inoogu soo noqnoqday sharaxeedna uu inoo horreeyey edee sheekhuba raximahu llahu tacaala iyadoo axaadiida hore aynu kuba soo maray uu intan tarjam ahaan iyo cunwaan ahaan oo axaadiidu waxay kulansadeen ah si aan macnihii soo ogaanay ayuu u soo dhigtay oo axadna dhimashadii iyo noloshii toona cadceddu uma madoobaanayso rawaahu abu bakrata wاlmugiiratu wa abu muusa wabnu cabaasin wabnu cumara radia allahu canhum na rawaahu waxaa wariyey macnahan ah inaanay cadceeddu ruux dhimashadii u madoobaanahayn ayankan noloshiina aanay u madoobaanahayn abu bakrata abu bakraa wariyey xadiidka abu bakrana waa xadiidkii dee waanu soo yar celceliyeyba intane xadiidkii xasanulbasri abu bakre kaba warinaya bilowgii baabkii ugu horreeyey inay nooguba sugnaa in ka dambaysay inaanu soo aragnay walmuqiiratu muqiirana waa wariyo isagana xadiidkiisu waa inoo horreeyey oo waynu soo maray macnaha wuxuu leeyahay xadiidka abu bakrata warinayey intani qayb bay kaba ahayd xadiidka muqiirana waa taas waa abuu muusa abuu muusa waa wariyey abuu muusa mar horena waxbuu inoogaba soo naqliyo xadiidkiisa halka sujuudda dheer iyo laakiin weli xadiidkiisi maynaan gaadhina insha allahu tacaala casharka caaw inooguba sugnaanayaan xadiidkiisa oo isaga hore maynaan soo marin wabnu cabaasin cabdullaahi ibnu cabaasna waa wariyey isaga xadiidkiisana isagoo dheer waati aynu soo maray casharkii kan ka horreeyo baynu kuba soo maray wabnu cumara ina cumarna waa wariya isna xadiidka baabkii ugu horreeyey baynu ku soo marro macnaa axaadiidan waa axaadiidka abuu muuse mooye aynu soo maray intana way ku sugnayd jumlada ama qeybtaas ah rasuulka ilaahay isagoo burinaya waxa weeyaan dadkiina dee u caddaynaya waxaas inaanay waxba kaba jirin waxa ay ahlaljahiliya sheegan jireen ee ruux dhimashadiibay la madoobaanaysaa taas buu kuba celceliyay iyadoo dee sababtuna ay ahayd ibraahim oo inankiisa inuu markaas maalintaa dhinto dadkuna ay hadalkoodii horey odhan jireenba ay yidhaaheen oo waxay u madoobaatay ibraahim dhimashadiisa ay yidhaaheen wuxuu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can ismaaciila qaala xadaanii qaysu can abi mascuudi qaala anahu qaal bal xadiidkan abu mascuudna waa xadiid isagana aynu hore u soo maray oo baabkii hore isagoo dee dariiq kale iyo sanad kalele ayuu inooguba horreeyey sanadkuna waa dhammaanba waa dad soo noqnoqdo kitaabka ku soo noqnoqda dee kolleyna waxaan filayaa ciddii jaanibka ihtimaam u leh magacyadani maanta inaan iltibaas jirin oo yaxyuna waa yaxya alqadaan kol hadduu musadad yahay kaka warinayo ismaaciilkuna waa ismaaciil ibnu abi khaalid alaxmasi dee qayskuna waa qays ibnu abi xaasim oo isaguna reer axmas ahaa taasba weeye waana taabiciga keliya ay sheegaan culimmadu tobankii jannada loogu bishaareeyeyba inuu la wada kulmo wax ka wada wariyey waa dabaqada koobaad oo keligii uu kuba yahayba taabiciinta abuu mascuud ilbedri baa wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi ashamsu cadceedda iyo walqamaru dayixu laa yankasifaani ma madoobaanayaan limowti axadin ruux dhimashadii uma madoobaanayaan walaa lixayaatihi kollay nolo inta badan may sheegan jirin nolosha ee dee waa istidraad ahaantaniyo ruux dhima noloshiina uma madoobaanayaan walaakinahumaa cadcedda iyo dayixu aayataani laba aayadood weeye oo min aayaati illaahi ilaahay aayaadkaas addaalati calaa waxdaaniyatihi wa qudratih iyo bal markaa tilmaamaya oo dee laguba garanayo taas bay kaba mid yihiin faidaa ra-aytumuuhumaa haddaa aragtaan macnaa waa cadceediyo dayixii oo madoobaaday weeye madowgoodaas fasalluu tukada salaadaa laynoo jideeyey aynu soo aragnay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh siduu u tukaday axaadiidna weli aynoo soo noqon doonto salaadii tukada ayuuli marka maxay waa halkan maxalushaahidku laa yankasifaani lmowti axadin walaa lixayaatin xadaثna cbdاللahi بn mحamedi qal xadaثna هisham qal أخbarana macmar can الزhriyi وهisham bn curwata can curwata can caaishaةa radي الlah canha qaalat xadiidka caaishana intan aan ku jirnay kitaabukusuf wuu inagu soo noqnoqday ee asaaniidda iyo riwaayad marka haba bedelmanto in alfaada qaarkood alfaadihiiba kolkol ziyaado aan aragno maantana cabdullaahi bni moxamed ilmusnadi hishaam ibnu yuusuf eesancaani weeye oo caalimkii reer sancee qaadigana kaba aha kaas buu xadiidka kaba warinayaa hishaam baa macmar ibnu raashid ka warinaya haddaba macmar laba sheekh buu leeyahy midi waa zuhri midna waa hishaam ibnu curwa labadaba macmar ibnu raashid baa kaba wariyey labadoodna ayay ka wada warinayaan curwat ibnu zubayr oo hishaam aabbo u ah ayay ka wada warinayaan marka caaisha waxay tiri radia allahu canha qaalat annaha qaalat kasafat ishamsu cadceeddu way madoobaatay calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waqtigiisii ayaa cadceeddu madoobaatay faqaama nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa istaagay fasallaa binnaasi macnaa wuxuu u kacay dee salaad dadkii buu tukiyey faadaala alqiraa'ata qur-aankii uu aqriyayay ayuu aada u dheereeyey uma rakaca uu rukuucay fa adaala rukuuca rukuucdii buu dheereeyey uma rafaca ra'sahu madaxiisii buu dee sarow qaado rukuucdii buu ka soo toosay fa adaala alqiraa'ata qiraa'adii de waa ictidaalkii markii uu soo toosay haddana qiraa'adii buu dib u bilaabay oo uu dheereeyey qiraa'adii wahiya duuna qiraa'atihi luulaa qiraa'adan labaad ee qiyaamka labaad qiraa'adiisii hore way ka yarayd aad ba ha u dheeraatee uma rakaca rukuuc labaad buu rukuucay fa adaala rukuuca rukuucdii buu dheereeyey duuna rukuuc ilaa weli laakiin rukuucdiisii hore muu gaadhsiisayn xagga waqtiga iyo zamanka intuu rukuucsanaa waa ka yaraase aad bay uba dheerayd uma rafaca ra'sahu madaxiisii buu sarow qaaday oo fa sajada sajdatayn dee inay sujuuduna dhaadheeraayeen waati aynu xalay soo maray uu baabkana uba dhigtay bal caaisho xadiid ay leedahayna sujuudoo dheere ay nooguba sugnayd uma qaama uu kacay rasuulkii ilaahay fa sanaca wuxuu sameeyey fi ragcati haaniyati ragcaddii labaad midla dalik oo labadaa qiyaam iyo labadaa rukuuc buu laba yimi dee waanay kala dhaadheeraayeen hadday rukuuca tahay iyo hadday qiraa'ada tahayba uma qaama waa markuu salaadii dhammaystay weeye ayuu kacay rasuulka ilaahi istaago faqaala wuxuu yidhi ina ashamsa walqamara laa yaksifaani limowti axadin walaa lixayaati maxalu shaahidku intan weeye xadiidkii caaishana waa kanoo kuba sugan cadcad iyo dayixu ma madoobaanayaan ruux dhimashadii iyo noloshii toona walaakinahumaa aayataani min aayaatillaahi waa laba aayadood oo aayaadka ilaahay ka mid a oo yuriihimaa cibaadahu isbeddelkan iyo tagayurkan ku imanaya si loogu cibro qaato dadkuna ay wuxuu u gartaan bal waxa soo socda ee namuudaj bay uba tahay hadhow qiyaamiya waxa imanaya taas dee ay markaa kuna cido iyo waana qaataan ayuu ilaahay tusayaa tagayurkan iyo isbeddelkan kuba imanayeen faidaa oo dadku taa wax ku tusayaa faidaa ra-aytum daalika arrinkaa haddaa aragtaan daalikana madkuurka waa sham cadcad iyo dayxiba waa madowgoodaas ay madoobaadeenio isbedeleen fafsacuu ilaa salaati xaggii salaada u carar oo salaad tukada weeyaano waxay u jihaysataan salaadii waa salaadan kusuufka bal baabkii waa inoo dhameeyey marka afar saxaabi intuu inoo magacaamay shan saxaabi baabay ahaayeen ayuu caaisho xadiidkeedii iyo xadiidka abu mascuudna uu ku soo daray waa toddoba xadiid oo intaba ay kuba timi cadcadiiyo dayaxu inaanay ruux dhimashadii u madoobaanahayn iyo noloshii toona weliba axaadiidu intaa kuma dhamma ee axaadiida sheekh oo jaabir oo kaleoo muslim kitaabkiisa ku suganna macnaha waa kuba yimi cabdillaahi ibnu camrin iyo nucmaan ibnu bashiir iyo qabiise iyo abu hureyre oo nasaa iyo qolooyin kale ay wariyeenna axaadiidooda waa kuba yimi suu sheekhu tirinayo ibnu mascuud iyo samurat ibnu jundub iyo maxmuud ibnu labido axmed musnadkiisa kuba sugan iyo qolooyin kalebana waa kuba yimi cuqba ibnu caamir iyo bilaal oo dabaraan iyo qolooyin kale ay wax ka wariyeen intuba waa kuba yimo wuxuu leeyahy waa duruq aada u kala duwan oo dhammaantood ama qaalibkoodna calaa shardi sixa sixa shardigeed ay gaadhsantaho markaa dee ruuxa xadiidiga ama ahlalxadiidiga duruqda kala duwan daal arkaa arrintiisa waa yaqiin iyo qadci oo waa wax tawaaturay bay noqonaysaayo macnaa danni iyo maaha waxay faa'iideynaysaa qadci ayay faa'iideynaysaa markaa taasi maxaa inooga soo baxaya cid alla ciddii sheegata inay cadcadoo madoobaatay ama dayaxoo madoobaaday calaamo dhimasho ruux ama noloshii ay u tahay inuu been sheegayo ay tahay oo taasi ay tahay in la beenayo waxaasi uu been yahay aanay waxbana kaba jirin taas wax is taahiiroo dhulka waxaa ka dhacaya uu ku leeyahay arrintaas ma jirto dee sababaha aan xalay soo marnay sabab macnawiyo sabab khafiya balana way leeyihiin bal macnahaasaa deeta inooga soo baxaya axaadiidaha kala duwan marka waay faida ra-aytum dalika fafsacuu ila salaam baabu dikri fi lkusuufi axaadiisu kale waa axaadiisii aan soo arki jirnay taraajimta iyo bal munaasabadoodun baabaan eeganaynaa casharku waa iska fududaanaya bal dikrigii lalaba iman iyo kusuufkii walow salaaduu dikriga ay kaba mid tahay haddana dee salaadii uun maaha duco la ducaysto sadaqo lala baxo ilaahoo la xuso tahliil iyo taxmiid iyo takbiir iyo kuwa lagu xuso intuba waxyaalo jidaysan weeye ee bal markaa kusuuf dhaco dikrigii lalaba imanayay taas buu baabkeedii yahay rawaahu bnu cabaasin radia allahu canhuma oo xagga dikriga in la isfaro dikri iyo xus ilaahay ibnu cabaas baa wariyo rasuulka ilaahay buu kaba wariyo waa xadiidkaynu soo marno waxaa ku sugnaa fadkurullah ama haddaa aragtaan ilaahay xusa xadiidka ibnu cabaas xadiidkii abu muusuu marar inoo soo qaaday imikana ugu dambeysay waa kan wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa moxamed ibn lcalaa'i qaala xadaanaa abu usamata can burayd bni cabdillaahi can abi burdata can abi muusa qaala anahu qaal kollay sanadku isagoo san isugu xigo oo dee axaadiid kalena lagu warinayo kitaabku inoogu horeeyeyba waayo waa sanad axaadiid kala duwan laguba wariyo moxamed ibnulcalaana waa nin caalim ahay oo abu kurayb kunyadiisaasna aada uguba shuhuroobay magaciisii labadaba loo yaqaano oo raggan kutubta lixdaa leh ee bukhaari ka mid yahayba dhammaantood u wada sheekha ama sheekhii ay kuba kulmaan ah burayd ibnu cabdilaahina abu burda awowbuu u yahay oo cabdilaahigaasba waa ina abu burda abu burdahaasna waa ina abu muusa alashcari weeyaano waa qoys markaas burayd ibnu cabdillaahi ibni abi burdata ibni abi muusa alashcari waana kala warinayaa burayd awowgiibuu kaba warinaya awowgiina aabihii buu xadiidka kaba warinaya qaala wuxuu ihi abuu muusa alashcari khasafat ishams horena waa tii ay noogu horreysay kasafat iyo khasafat labadaba dee barhkood ha kala qaadeen oo ha yidhaaheen khusuufkuna cadceedda weeye khusuufkuna waa dayaxe waatan axaadiida labadiiba ay noogu wada sugan tahay uun aimada luqadana dee qaybo kaba midina way sugeen khasafat ishamsu faqaama nabiyu de qur-aankana oo khasafa alqamar waata kuba sugan faqaama nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa kacay fazican xaaliyo isagoo argagaxsan yakhshaa dee xaal uu kaba cabsanaya ma kaba cabsanaya an takuuna saacatu inay macnaa tahay oo dee mid xaadirtay oo timiba saacaddii oo waxaan iba qiyaamadii hordhac uuba yahay taa isagoo kaba baqanaya cabsanaya bal an takuuna saacatu haddaan kaanada taamo ka dhigno na saacatu dee faacilkii unbay noqonaysaayo khabar uma baahno an takuuna saacatu macnaa an taxdura saaca ama an tahbuta saaca an taqaca saaca waxaa dootaba dheh saacadda inay dhacdo ama xasisho sugnaato isagoo kaba baqanaya haddii naqiso lagaba dhigana saacadda ismigii intay noqoto ayaa dee khabarkiiunaan iskaba qadaraynaa ee bal wuxuu leeyahay imika saxaabigiibaa ka waramaya horta rasuulka ilaahay isagoo argagaxsan waa kacay horena taa waynu u soo marray oo xataa rasuulka ilaahay go-iisii sare inaanu hagaag u huwan ee inuu jiidayay bal taas waataynu horeba usoo marray alfaadana way dambeeyaan laakiin arrintan kale uu raaciyuu leeya wuxuu kaba baqanayay inay arrinkuba saacaddii iyo qiyaamadii yahay waxay ku sugan buu halkan leeyahay shaarixu isagoo dee qeylahaan kuba soo naqlaya inay dee la odhan karaa ama waabay bannaantahay wixii bal qaraa-inta uun laga fahmay ama shaahid alxaal laga gartay yaqiinna markaa maaha waa danni inay sababtii fasacu daahir weeye fasac inuu jiray laakiin sababta fasacu maxay ahayd ma qiyaamadii baaba uu imika halkan dee taa uga malaynaya mise wax kale shaygii waa qarsooyo sababtii dee imika wax dee qaraa-inadan argagaxoon mooye laakiin sababta kolkol dee waxay iska noqon kartaaba male haddaba in waxyaalaha danigu keenaye qaraa-inta lagaba qaadanayo in laguba warramo oo la idhaha saasaa jirtay bal jawaaskeed halkan waaba la odhan karaa waayo sababta fasacu waxaa suurtagala wax kalaba inay ahayd oonay tanba ahayd in cadaabba ama dee si aynu soo maray markaa roob intaanu weli marka hore uune weli aanay dhibicdiis marka aanu dee wax weeye roobkii di'in ama dabayl iyo waxyaalahaasi jiraan oo kale iyo rasuulka ilaahi in khowf lagaba dareemi jiray waana tia in rasuulka ilaahi markii la weydiiyey dadku markay roobkaa arkaan iyo soo dhow iyo taas waabay ku farxaane adiguna waaba digan cabsi baa ku gelayso rasuulka ilaahi waxaa yidhi dee maxaa aniga iga dhigaya mid ka aamina arrinkuba inuu wax kala noqdo si qowmucaad oo kale in wax kale dhibi ay kaba timaado waa inay dhibi waxaan kaba timaado cabsiyeed taasba waa la odhan karaa arrinkani markaas maaha waxa la jasminayo ee waa dani uuna bal taas ayaaba in dee taa laguba warrami karo waa mid arrin kale ishkaal kalena waa jira oo yaksha an takuuna saaca imanaya oo dee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saacadda qur-aankiina waa kan inoo sheegay dee inay iman doonto baktana ku iman doonto rasuulka ilaahayna axaadiid kala duwan oo kitaabkana qaybe ay kuba sugan tahay ayuu sheegay inay saacaddu muqadimaad badan leedahay waxyaalo ka soo horeeya oo ilaa waxaa la arko aanay saacaddii dhacahayn in umuuro qaarkood waa umuuro dee aadaba ugaba horeeyo kuwana waa ashraadeedii waaweyna ay kaba mid tahay cadcad oo galbeed kaba soo baxday iyo daabe iyo dajaal iyo bal waxyaalaha caynkaasa ciise oo soo degay iyo waxna way kaba soo horeeyaanoo umuurihii uu sheegay dee isaga dhimashadiisa iyo bilaad in laba furanayo iyo khulafadoo badnaan doona iyo maalkoo badnaan doona iyo dad iyagu marka ay muslimiintu waqti khilaafinta kuba yimaado niman khawaarij kuwaas ay soo bixi doonaan iyo waxyaalahaasoo dhan ee rasuulka ilaahi kaba warramay macnuhuna waxa weeye ilaa waxyaalahaasi ay dhacaan oo la arko qiyaamadu mid dhacaysa maaha oo ilaa umuurahaasi ay muuqdaan rasuulka ilaahi kaba warramay qiyaamadii weli way dambaysaa ma dhacayso walow dee ashraadeedaa weyne markay muuqato kolley wax istaba socdo isku dhowdhow ay noqonayaan bal marka haddaba iyaday taasi jirto seebay dhaca u dhacaysaa markaa in la yidhaaho rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee waxaanu kaba baqanayay inay saacaddu timaado barhkood baa waxay kaba dhigeen waxaaba dhici karta intaan rasuulka ilaahi loogu soo waxyoon calaamaadkaas iyo waxyaalaha muqadimaadka tani inay ahayd oo waaba mid inuu ka waxaaba dhici karta inuu kaba baqday waxyaalahani muqadimaadkii saacadda wax kaba mid ah inay adigu tahay muqadimaadkii ay kaba mid tahay in bal waxa weeye in taasoo kale inay saacaddani amar kaloo dee aan ahayn qiyaamo oo waxyaalo kaloo ama ciqaab iyo cadaab imanayo waxyaalaha inay noqoto bal umuuro waa la yidhiidhiyo oo kale laakiin dee arrinta aan leenahay kolley xagga calaamaadkana haddii la yidhaha sanadii tobnaad bay ahayd waxyaalo badanoo rasuulka ilaahi waxyaalaha kaba mida waa uu sii sheegayo waqtigiisii baaba dhowaa markaa taasba ee waxa ay tahay in imika dee umuurahan inay cadaab hordhici noqoto in wax dhacayba bal maalan taasoo kale dadkii laguba ciqaabayo waxaanay wax kalaba tusaale u noqoto iyadna waaba ixtimaal rasuulka ilaahay wixii fasiciisa keenee calaa kulli xaalin rasuulka ilaahay dee markii waxan uu dareemayba isagoo salaadii u degdegaya dadk dadkiina loo dhawaaqayo la leeya kaalaya bal ayuu kacay fasaca aynu qeybna hore usoo maray markaasaa wuxuu yihi faata lmasjida masjidkiibuu yimo fasallaa waa tukaday rasuulka ilaahay biadwali qiyaamin wa rukuucin wa sujuudin way waa qiyaam taagnitii ugu dheerayd iyo rukuuctii ugu dheerayd iyo sujuudtii ugu dheerayd ra-aytu aan arkay dee yafcalhu isagoo samaynaya qad anaa weligay macna waa ti ugu dheeray dee rukuuc hadday noqoto iyo qiyaam hadday tahay iyo sujuud hadday taheen arka rasuulka ilaahay sameeyey ayuu kuba tukaday taasba weeye kolley dee sujuuduna waa taa inay leedahay umuuraha kale axaadiidu way ku wada timi sujuudda axaadiida qaarkood ama in badan ay kaba aamusan tahay laakiin xalay waa ti aan soo ogaanay dee sujuuddu inay dheer tahay halkana xadiidka way nooguba timi xadiidkii xabaabkii u dhigtayna wixii nooguba sugnaa waan soo aragnay lama xalay meel baa jirtay uu aan lahaa bal qolooyinkiinan muhiimaadka soo soo eego waa lafdigii marka la eego uu soo dhigtay sujuudda iyo intuu yihi waa madhabka axmed iyo isxaaq iyo iyo dadkii asxaabta shaafici khaasatan ahlu xadiidkoodii uu dhigtay ibnu surajkii naweyne doorteen cibaara taallay watacaqabahu saaxibu lmuhadabi waana halkii ishkaalka keetay ishkaalkuna waxa weeyaan dee damiirku marka sida badan wuxuu laabmaa aqrab madkuur waxaa la soo sheegay wixii ugu dhowaa nawowi baana dambeeyey saaxib almuhadabna kitaabkiisa abuu sharxo uu kaba horreeyey waa halkaa dee kollay ishkaalku markaan damiirka u celino nawowi arrinku kolley ishkaal baa jira waana taa laakiin muhiimaadka markii aan u laabmay waxa weeyaan muhiimaadka waa mujalladka saddexaad isaguba naskan shaafici waa soo naqliye dheeraynta waxa weeye uun hadalkuna waa iskaba saxan yahay watacaqabahu damiirkan baa wuxuu u laabmayaa ibnu suraj ibnu suraj buu u laabmayaa waxay markaa ahayd waa si dee daahirka ahayd si ka duwanoo damiirku halkuu nawowiyoo dambe u laabmi lahaa waa ka hore oo watacaqabahu waxa ibnu suraj bushiyey oo ku bushiyey ikhtiyaarkiisa sujuudda inuu dheer tahay saaxibulmuhadab waa muhadabka nawowi sharxayba oo wuxuu ihi biannahu lam yunqal fii khabarin walam waana dee matniga muhadabna way ku taallaa iyadoo arrintuu ka cabiran ibnu suraj beddelkeeda abulcabaas abulcabaas a ninkaa dee ibnu suraj laba yaqaano albaas la shab ay odhanayeen raggii hore qudamada ahaa madhabka qaybta weyna ka qaatay faafintiisa dee dabaqadii talaamiidda sheekha kuba xigtay ah imaamka kuba xigtay bal marka waxaan leeyahay hadalku waa dhan yahay damiirkuna watacaqabahu waxun baan u celinaynaa ibnu suraj baan u celinaynaa walow deena uu ka sokeeyo uba celinaynaa taasi wey labadii kitaabba waan eegay hadalka muhadabna waa ku sugan yahay isagoo abulcabaas ikhtiyaarkiisa leh may naqlina ma jiro shaafici naskiisa ah riwaayana ma jirto dee labadana waa lagu wada diido naqligii shaaficina waa jiraa naskii shaafici riwaayadii xadiidkuna way jirtaa bal waa taasoo hadalkii aan xalay tumo haddaba bal markaas meelahaas weeye sujuudtii ugu dheerayd oo sujuuddu way dheertay arrin baan ii jirta halkan kolley lafdigan cibaarada kuba timi xaafidna ma qaban lafdigan qadu markaan qaafta fadxineen dacduna ay shadanto in waa lafdi u yimaada linafyi almaadi macnaa wuxuu yimaadaa un hadal nafyi ku sugayo maadiyuu galaa wax hore ayaa lagu anfiyayaa ama istiqraaqa nafyigaa hore oo haddii dee waxa weeyaan ma imika halkan nafyi kaba horeeyo oo fasallaa biadwali qiyaamin wa rukuucin wa sujuudin maa ra'aytuhu qad yafcalu waa hadal caadi oo waa luqada sidii laguba yaqaanayoo maan arag rasuulka ilaahay weligayba weeye waa wixii horeo tegay anigoo arkaya halkan hadalkii waa hadalkaa musbadkaa qadna way gashay tii badnaydna maaha luqada kuba badnayd maxay diintaa way fiicantay haddaa taasi markaa luqadii way waafaqsan tahay waayo waxaad moodaa nusqooyinka qaarkood ee tan aan haya taasaa kuba sugan fadxi laakiin muu sharxin isagu cayniyoo kale tiisa taasaa kuba sugnayd iyadana cibaarada taasaa kuba sugnayd oo nimaada aanay jirin laakiin isagu uu tawjiihinaya in qadoon bimacnaa xasbi lagaba dhigo in dee qad oo keliya la yidhaha markaa shidada laga turo bimacnaa xasbi lagaba dhigayo waxyaalu kuma tawjiihinaya kol hadday taasi taallo uma baahnin tawjiih kale waayo sababtu qatiin waxa weeyaan waa nafyi maadi baa loo isticmaalaa ama nafyiga maadiga istiqraaqi oo maa ra'aytuhu qad mustaqbalna abadan bay qaabilayso abadan dee markaa markaa nafyi unbay gashaaye hadal isbaat le laakiin kolkol waa la arkaa nafyigoo qadaran oo imaka ta nafteeda waan qadari kari lahayn kolkol nafyigoo dee istifaamku markuu maca nafyiha way gashaaboo kale ama hal ra'ayta diba qad beydkaasoo kale bal waxa weeye haddaba kol hadday taasi taale alxamdulilah waan leeyahay hadalkayga waan iska daynay maa ra'aytu qad yafcalu haddaba maan arag rasuulkii ilaahay weligay horeba umaan arag buu leeyahay isagoo sujuud intaa leeg ama qiyaam intaa leeg ama rukuuc intaa leeg dee la yimi oo sameeyey wa qaala waxaanu yidhi hadihi alaayaat oo aayaadkan allatuu yursil llahu ilaahay diraya mahaba dee cadcad iyo dayaxa waa waxyaalaha kale zalaazisha iyo umuurahan kale ee dhacaya ee dee yimaada ee ilaahay dirayo laa takuunu limowti axadin walaa lixayaati ruux dhimashadii iyo noloshii ma noqoto oo taa uma timaado waa halkii u inalahaana waa abuu muusa intan weeye walaakin yukhawifu llahu bihima biha cibaada aayaadkan labadani ay kaba mid yihiin ilaahay addoomihiisuu ku cabsiiyaayo kolley jaanibkaasna xaalataynu soo aragnay dee qur-aankana wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifan baa ilaahay yidhi aayaadkaas diritaanka aan dirayna waa cabsigelin iyo takhwiif dadkii laguma cabsigelinayo aayaddii ayaabay waafaqsan tahay halkana waa aayaadkii guud ahaan xataa gergeer yimaado haddee wax kaloo waxyaalahaas ay dhaco haddii burkaan dee markaa qarxa yimaado waxyaalahoo dhan ba ilaahay subxaanah wa tacaala waa dee takhwiif dadka uu ku cabsigelinayo bal si wax loogu qaato loo soo noqdo loo toobadkeeno faidaa ra'aytum shayan min dalika haddaa shay waxyaalaha ka mida aragtaan fafzacuu ilaa dikri waxaa u carartaan oo magan gashaan ilaahay xuskiisa waa halkan maxalushaahidku adikru fi lkusuuf dee salaadiina dikrigii bay kaba mid tahay laakiin dikriga waa ka acabsay iyo wa ducaa'ii baryadiisa iyo wa istikfaari umuuraha caynkaasi waa waxyaalaha bilaayada daafaca weeye oo waxa weeyaan bilaayadii iyo wixii dee bilaayada hor joogsanaya ama kor yeelayeyba weeye ama kaba hortegayay umuuraha caynkaasa badsada xadiidka kolley umuurihiisu waa inoo cad yahay oo waa macno cad weeye waayo axaadiisi waa isu keen sharaxday dhammaan baabu ducaai fi lkhusuufiyaan xadiidkan imakaan ka soo baxnay ducadu way kuba sugnayd waa ducaayi laakiin tarjamo gaaruu dhigtay xadiidkana wuu ishaari doonaa axaadiid kaloo meesha taallana wuu inoo soo noqonaya marka wuxuu uhi qaalahu abuu muusa abuu muusa xaggiisa kama odhan waa wariyey weeyaanoo waa xadiidkan imakaan kaba soo baxnay fafzacuu ilaa dikrihi wa ducaahi wa istikfaari waa riwaayadiisii uu rasuulka ilaahi kaba warinayay wa caaishatu caaishana way tidhi radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu caleyh wasalam iyagoo rasuulka ilaahi kaba warinayo xadiidka caaishana dariiqa hisha waa markii bilowyadii way casharkii xalay maaha oo kii ka hore adigu waa bilowyadii ayaynu kuba soo marnay ama baabkii labaaduun dariiqa hishaam bni curwa can abiihi iyaday ducadu kuba sugan tahay xadaana abulwaliidi qaala xadaana zaaidatu qaala xadaana ziyaad bnu cilaaqata qaala anahu qaala abulwaliidna waa abulwaliid ee tayaalisi sheekhan bukhaari dee ragga kalena qayb buu u sheekayay qaybna may soo gaadheen oo dee sanadkooda waa galaan laakiin oo hishaam ibnu cabdilmalik baa laba yidhaahaa taas weeye abulwaliid tayaalisi wuxuu yihi markaa ziyaad ibnu cilaaqata xadiidkuna waa xadiid inoo horeeyo xadiidka muqiirana intan aan kusuf ku jirna waan soo marre qaala samictu lmuqiirata bna shucbata yaquulu muqiiratu bnu shucbaan maqlay xaalu ku qowlayo inkasafat ishamsu yowma maata ibraahiimu cadceeddaa madoobaatay maalintii ibraahim dhintay faqaala annaasu inkasafat limowti ibraahiima dadkii dee saasay yidhahdee horena way u odhan jireen ruux weyn dhimashadii ayay la madoobaataa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaahi laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaatih markii dhaweydna hadda muqiiro wuu inoogu soo daray baabu laa tankasifu shamsi baabkan kusoo bilowno rawaahu abubakrata walmuqiira xadiidku waana inoo horreeyey waana ka soo celiyeen fa idaa ra'aytumuuhumaa haddaa aragtaan madowgooda fadcu llaha maxalu shaahidku intan weeye ilaahay barya wasalluu tukada xataa yanjariya ilaa waxaas idinkaba faydmayo xataa dee salaadii haddii la dhammaysto iyadoo weli madowgi jiro ducadii iyo istikfaartii iyo dikrigii kale ayaa la wadi taasba weye oo xadiid ibnu cabaas oo saciid ibnu mansuur wariyey uu sheekhu kaba soo noqonlaya waxaa kuba sugnay fadkuru llah wakabiruuh wasabixuuhu wahalliluuhu ee dikrigiina waxyaalahan kale lagu cadfee tasbiix iyo takbiir iyo taxmiid iyo waa min cadfi alkhaasi cala alcaam baabu qowli limaami fii khudbati lkusuufi ama bacd bal markaa salaada la dhammeeyo imaamku uu khudbaynayo bal khudbadaa dee xamdiga iyo ammaanta dabadeed qaalkii uu ku qowlayay imaamku amaam ama khadiibku amaa bacdu taas buu baabkeedii yahay amaa bacduna waataynu baab dhan kitaabuljumaco ugu soo aragnay xadiidka uu imika inoo keeni doonaana halkaa aad buu u dheeraa imika halkan isagoo mucallaquu keenaya mukhtasarna laakiin baabkii amaa bacdu usoo dhigtay jumuca waa xadiidkii asmaa bintu abi bakrin xalayna aan wax kaba soo aragnay halkaa waa dheeraayo halkaasi ku soo arooriyey marka intii qaradkii ayuu weliba isagoon sanadkii dhammayna mucallaq kaba dhigay ayuu soo qaatay maqsuudkii uun oo wuxuu yihi waqaala abu usaamata markaa waa mucallaq xadiidku abu usaama sheekhiisa maha oo dee imakaba waa ti markan dhoweyd aan soo haynay abu usaama isagoo maxamed ibnulcala uu ka sokeeyo bukhaari lama kulmina sheekhyadiisu uu sheekh yahay markaa waa mucallaq abu usaama wuxuu yihi laakiin siiqadu waa siiqo go-anoo dee xadiidka waa ikhtisaarkii tasarufkii weeye waayo xadiidka mar buu soo dhigtay ilaa kitaabulcilmi buu inala socday xadiidku kitaabulcilmi iyo weyse iyona kitaabulwudu iyo dee meelo kaleba marka halkan sidaasuu ikhtisaarsaday xadaanaa hishaam qaal akhbaratnii faadimatu bintu lmundiri can asmaa hishaamku waa ina curwa faadimana waa in adeertii xaaskiisana ahaydba can asmaa qaalat fansarafa intii kaleo dhan waa ka tegay rasuulkii ilaahay markuu salaadii dhammaystay iyadna waa tii caaisho wax weydiinaysay waa tii dawaqtay biyaa iskuba shubaysay halkaa jumcana waxaan kuba soo maray rasuulka ilaahi hadalkiisii inay qeyb aanay maqlin oo dumar ansaar ahay oo meel kuba sheekaysanayo hadalkood intay maqashay u tagtay si ay u aamusiso ay wax dhaafeen waa intayaan jumco kuba soo marray waa xadiidkan jumco kusoo marray markaasa fansarafa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam salaadii buu ka baxay walxaalqadi tajallat ishamsi iyadoo cadceedu caddaatay fakhaaba waa khudbeeyey faxamid allahi ilaahay buu ku xamdiyey bimaa huwa ahlo oo uu ku ammaanay wixii ilaahay muti u ehelu ahaa uma qaala wuxuu ihi amaa bacdu dabadeedna waa kaa dee kaba warramayay waxyaalihii laba in la fidmayn doono la tusayna waxyaalihii dee iyaga imka ay dadka la kulmi doonaan oo dhan rasuulka ilaahay loo kashfiyey baabu salaati fii kusuufi lqamar bal salaadii la tukanayey dayaxa madoobaadkiisu haddii dayaxu madoobaado waqti habeenaba haba noqoto kolkol dadka imaatinkuba shaqaha kuba noqoto ee jamacna waa lagu tukanaya waana la tukanayaa bal markaa taas buu baabkeedii yahay kale waa axaadiid aynu soo maray uun bal wejka daliilka kolkol waxaaba aimada qaarkood idhaahaan ilaahay cadcid madoobaad unbuu tukaday deex madoobaad ma tukan ibnu xibbaan iyana waa soo naqliyaa isagoo sanadii shanaadba kaba dhigay waqti dayaxu madoobaadee rasuulka ilaahay inuu tukaday kolley saa ibnu xibbaan soo naqliya muqladaina siiradiisa waa kusoo naqliya ciraaqina alfiyadan siiradaee dee madbacaysan maanta ee siiraduu nadmiyey iyadana waa dee kuba sugaayo bal markaa taasba weeye ee imaka se axaadiidtii dee caamka ahaydee marka aragtaan labadaa madowgooda salaad iyo tukada tii buu inoo keenaya cumuumkaasa u daliileen baabkeedii weeye xadaanaa maxmuudu qaale xadaanaa saciid bnu caamirin can shucbata can yunusa can ilxasani can abi bakrata radia allahu canhu qaala anahu qaal xadiidka marar kala duwan baan soo maray saciid ibnu caamir adubaci waa nin reer basro oo hiqa ah oo dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyey ah kutubta lixdaana dhammaanba ku wada sugan wuxuu yihi markaas abu bakrata qaala inkasafat ishamsu calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam fasallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday cadceed baa madoobaatay rasuulka ilaahi laba ragcadood buu tukaday halka dayax inooguma sugnaa oo dayax inooguma sugnaa laakiin xadiidku waa xadiid mukhtasaro isagoo dheerna aan soo maray imikana waa kan dhammaynaya halkaa dhammaynta ayaa dee daliilkii cadceed dee dayaxana loo tukanaya inooguma sugayo waa ikhtisaarsaday waa kan kan dee mudawalka ah oo isaga xadiidkii una ayaa maxalu shaahidkii aan ka helaynaa wuxuu yihi xadaanaa abu macmarin qaala xadaanaa cabdulwaarisi qaala xadaanaa yuunusu can ilxasani can abi bakrata qaala anahu qaal khasafat ishamsu calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam fakharaja uu baxay rasuulka ilaahi yajuru xaaluu jiidayo ridaahu oo maradii hagaag umu huwanbe waa degdegii isagoo go-iisii jiidaya xata intaha ila lmasjid ilaa uu masjidkii gaadhay aqalkiibuu ka soo baxay wahaaba nnaasu ileyhi dee dadkiina waa tan asalaatu jaamica ayaa lagu dhawaaqayayoo way soo urureen dadku ilaahi xaggiisay usoo urureen rasuulkii ilaahay fa sallaa bihim ragcatayni laba ragcadood buu tukayey labada ragcadoodna kolley laba ragcadood oo laba rukuuc iyo laba qiyaam leh ayaynu soo ogaanay ahayd ee maaha laba ragcadood oo caadiya uun may ahayn fanjalat ishamsu cadcadii baa iftiintay faqaala wuxuu yihi ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaahi wainahumaa laa yaksifaani limowti axad waidaa kaana daaka halkan weeye maxalu shaahidku cadcad iyo dayax baa horeeyey daakana wuxuu laamayaa madkuurkaas oo waa kusuufkaas ama madowga cadcadiiyo dayax ay madoobaadeen waa labadaba kolba tii madoobaata haddii arrinkaasi dhaco arrinkaasi uu sugnaado fasalluu tukada waa la tukado marka halkan weeye maxalu shaahidku waidaa kaana daaka macnaa waa madkuurkaasoo maxay ah ashamsu waalqamar weeye dee madowgoodaasi hadduu dhaco ruux dhimashadii umay madoobaan eh waa aayad kale oo ilaahay dee subxaanahu watacaala taasba dee addoomihiisa uu tusaya kuna cabsi gelinaye fasalluu tukada wadcuu barya ilaahayna xataa yugshafa maa bikum ilaa laydinka faydayo waxa idinka idinkuba sugan ee idinka idinkuba yimaad taqayurkana wadaaka abubakr taale waxaanay ahayd oo arrinkan dee rasuulka ilaahayna uu yihi cadcad iyo dayixuma madoobaadaan ruux dhimashadii annabnan inan linabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay u sugnaaday ayaa maanta dhintay oo yuqaalu lahu ibraahim oo ibraahim lagu magacaabo fa qaala annaasu dadkii baa yidhi fii daaka waa arrinkaa dhimashadiisii cadcadna may way iswaafaqeen una may hayna isaga u madoobaatay ay yidhaaheen ibraahim dhimashadiisay la madoobaatay dee waxna kamay jirinoo rasuulka ilaahay waa kaa buriyey waxyaalaha ay odhan jireen si guudba iyo sidaa sariixa ah ee laakiin maxalu shaahidkeenu waidaa kaana daaka fasalluu maqsuudkii halkaasaan kaba qaadanaynaa wey dawaana ta aan lahayn dee aimada qaarkoodna sooba naqliya rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu dayax madoobaadkiiba u tukaday markaa qolooyin kale waa habeenoo mashaqaaloh ay leedo keli keli baa loo tukanaya kolley qowlkoodu waa qowl marjuuxun weeye axaadiisna waa taas rasuulka ilaahi isagoo kala qaadayn labadood ina israacinaya leeya tukada hadday idinku yimaadaan baabun alragcat luulaa ragcadda hore filkusuufi marka la eega cadceed madoobaadka iyo dayax madoobaadka waa salaadaas fii salaatilkusuufi adwalu iyadaa ka dheer oo ragcadda hore ta dambe way ka dheer tahay qiyaamka hore qiyaamka labaad uu ka dheer yahay rukuucda hore rukuucda labaad way ka dheer tahay taasba weeye xadaanaa maxmuudun qaala xadaanaa abu axmeda qaala xadaanaa sufyaanu can yaxya can camrata can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu caleyh wasalam xagga sanadka kolley waa dad inoo wada horreeyay laakiin abu axmedkan abu axmed izubayri baa la yidhaahaa macnaa kunyadiisan iyo nisbada ayuu mashhuur ku yahay magaciisa moxamed ibni cabdillaahi ibni zubayr baa la yidhaahaa waana dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey waana nin hiqa ah aimada qaarkood sida axmed yebaa marka la eego sufyaan wax ka warinaya si wax ay jiraan sheegay laakiin bukhaari iyo muslimba way kaba wariyeen axaadiidiisana isna waa dadkaas dee badsaday buu kaba mid yahay waayo sufyaankan kaba dambeeya ee maanta bukhaari ka warinaya muslimna waa kaba wariyaaye waa sufyaan thawri ee bal waa ninkaas kolleyna moxamed ibni cabdillaahi ibni zubayr taas baa la yidhaha azubayri abu axmed azubayri sufyaankuna waa sufyaan thawri weeye kolley haddii abu axmed idlaaqaba waa isaga ayuu noqdaa yaxyuuna waa yaxya bnu saciid alansaari caaisha ayaa waxay tidhi ana nabiya sala allahu calayhi wasalam sallaa bihim waa tukiyey fii kusuufi shamsi arbaca rakacaatin fii sajdatayni afar rukuucood weeye maha afar ragcadood laba ragcadood bay haydee laakiin waa afar rukuucood oo fii sajdatayni ragcad kastaaba labadii sujuudood bay lahayd oo iyaga lama siyaadin intaas waan soo ogaanay maxaa xadiidka inoogu sugan alwalu ka hore alwalu falwalu bal oo markaan iskaba qadarane haddana ka hore si ay u kala horeeyaanba ka hore ayaa adwalu dheeraayo kii ku xigay kaba dheeraa taas bay tidhi alwalu falwalu alwalu alwalu adwal weeye oo macnaa markay noqoto ada haddii qolooyinkiina barhkood dee waaba laga yaabaa oo tan aynu wax ku kala duwanee tarjamo aan imaka aniga tarjamo taasunba ii taalla tarjamo kale oo nusqooyinka qaarkood iyo ruwaadda qaarkood dhacday ayaa jirto baabu sabilmar'ati saas oo kale oo baab saasa ama tarjamo saas ah sabilmar'ati calaa ra'si halmaa idaa daala imaamu lqiyaama kolleyna xataa kuwaa iyagu tarjamadaas oo dhigtay wax baab ah u xadiidoo la socday ma jirin de haddii xadiid la dhigi lahaa xadiidkii hore asma ayuunbaa u munaasib ahaan lahaa markaa barhkood tarjamadaas iyo labada tarjamo wada taalloo midi aanay xadiid lahayn bartaa keliyun baaba taalle laakiin xadiid malaa dee tanna waa tan ee bal waxaan leeyahay haddii barhkiin ay dee waxyaale ay jiraan ishkaal ma jiro xadiidna kolley la socday tarjamadaas ma jirto dee xadiidka la dhigi lahaa ee hoosteeda iman lahaana waa xadiidkii asmaayn hore imakaba xataa caawaba isagoo mukhtasarana aan soo aragnay maxay tidhi alwalu alwalu adwal macnaa alwalu falwal weeye macnaa ka hore haddana ka ku xiga ayaa dheeraay oo kuwii hore kaba dheeraa bal taasba weeye kule xadiidka tayiyada inooguba sugan axaadiistii hore inaan kuba soo aragnay labada ragcadood ee mid kastaa labada qiyaam ay leedahay labada rukuucoodna ay leedahay waataynu soo aragnay qiyaamkaa hore qiyaamkii ku xigay waa ka dheeraa rukuucda hore rukuucdii kuba xigtay wuu kaba dheeraa taasba weeye xadiidka waata iyada inooguba sugan waxaana jirta kollay imaam nawisu halkan sheekuna kaba soo naqlinayo markay qiyaamka labaad noqoto iyo rukuucdiisa culimmadu way isku waafaqsan yihiin inay ka gaaban yihiin tii hore qiyaamkii ka horreeyey rukuucdii ka horreeyey laakiin waxaa jirtaba ragcadda labaadna qiyaamkeeda dambe iyo rukuucdeeda dambe qiyaamkeedan ay leediyo rukuucdan ay lahayd inuu kabay gaaban yahay waa isku waafaqeena khilaafaa jira uno ragcadda labaad marka loo kaco qiyaamkeeda iyo rukuucdeedaasi qiyaamkan ka horeeya rukuucdan kaba horeeya miyay ka gaaban tahay mise waa ma waa halka khilaafku jiro laakiin taasna dawaahirta axaadiistu tay inoo faa'iideynaysaa waxa weeyaan cibaaradan alawalu alawalu adwaluna ay keenaysaa dhammaan haa si ay u kala horeeyaan bay u kala dhaadheeryihin taasay keenaysaa oo inagoon ku khaas yeelinuun labada qiyaam ee ragcaadka ugu horeeya iyo labada ku-xiga uun ee dhammaanba mid kastaaba kii ka horreeyey uu ka gaabnaa hadday qiyaam tahay iyo hadday rukuuc tahayba uu kaba gaabnaa taas baanay axaadiis iyo riwaayaadku inoo faa'iideynayaan khilaafkuna halkaa yar buu jiraaye inta kale waa waxay isku waafaqsayihin culimmadu baabuljahri bilqiraa'ati fi lkusufi waa baabkii inoogu dambeeyey kitaabka kitaablkusuf jahrigii lala jahrayay qiraa'ada filkusuufi kusuufka bartaas buu baabkeedii yahay kale waa masalana xalayna aan kol soo yar ishaaree laakiin aan nidhi tirjamu u keeni doonaa waa baabkan aan sheegayno ayuu soo dhiganayay kusuufkiina markaan aragno sidii dee usluubkii uu inooguma soo socdeen abwaabtu hadduu cadceedii yahay iyo hadduu dayixii yahay labadaba waxaad madoobaaday laftigii kusuuf waa lagu idlaaqayaa intaba iyadoo lagu idlaaqaan soo maray oo imika halkan ma odhanayno dee cadceeddii markay madoobaato iyo dayixii kalama kala qaadayno ee imika bal guud ahaan haddii isbedelkaasi ku yimaado labadaana yar mid kaba mid ah ee waxa weeyaan cadceed iyo dayixii oo uu madoobaado salaad baa la tukanayaaye salaadaas qiraa'adan la aqriyayo ee aada loo dheereeyey miyaa saraa loo qaadayaa mise hoos baa loo dhigayaa in bal marka miyaa la kala qaadayaa habeenkii iyo maalintii oo dee markay cadceeddi noqotayna waa maalin inta badanna salaadaha alla isugu yimaada sida ciida iyo istisqa iyo jumcada mooyaane salaadaha kale hoos baa loo dhigi jiray kol hadday salaadu salaad maalineed tahay hoos miyaa loo dhigayaa caddayaxuna markuu salaad habeennimo yahay lala jahraya bal waa umuurahaas waxa baabku u baabaysan yahayoo wuxuu dhigtay laakiin jahrintii lala jahrayay qiraa'ada filkusuuf umana jeedo dayixii uma jeedo ee cadcaadiiba marka hadday madoobaato waa salaada jaamicada ah ciida iyo istisqa iyaba kuwa waa taa sare loo qaadi jiray ee iyo jumcadii iyabe in sare loo qaadayo taas buu baabkeediya xdثna mحamed بن mهrاn qال xdثna الوليد qال أخbarna بن نmir أنh smc بن شhihاab عan curwة عan caiشhaة رadي الlه عanهa mحamed بن mهrاn eeka sheekhiisa ama bukhaarي sheekhiisa abu jacfar الraزي waa nin xaafiظ oo ثiq ah kole bukhaarي iyo mslim iyo abu daud baa wax kaba wariya waana dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwii ugu waaweynaa weliidka ku-xigaana marar kala duwan baan soo marray waa ninkii caalimka ah reer dimashaq ama reer shaame weliid ibnu muslim weeye ee awsaacina in badan wax kaba warinayay waxaa ku xiga nin ibnu namir laydhaha imika ay inoogu horeyso bal ay imikana inoogu dambayso marka la eego haddaan dee takraar iman sababta waayo xadiidkan oo keliya ayuu bukhaari iyo muslim ku leeyahay wax kale kuma laha magaciisa cabduraxmaan baa laydhaha waa cabduraxmaan ibnu namir waa nin reer shaama ama reer dimashaq ah aimo kala duwan oo waxa weeyaan way tawhiiqiyeen oo waahiqay yidhaaheen laakiin ibnu maciin iyabaa lagaba soo naqliyaa inuu daciifiyo gees kalena weliid ibnu muslim mooye cid kaleo wax ka warinaysaa maba jirto laakiin xadiidkeennani bal kol haddii la tawhiiqiya xaafidna wuxuu kaba cabiraa markay noqoto in in uu kaba cabiraa dee kitaabkiisaa kale taqriibka inuu hiqa u idlaaqaa hiqatun lam yarwi canhu hayru lwaliidi min athaamina waa cibaaradiisii oo waa nin hiqa ah laakiin weliid mooye cid kaloo wax ka warisay ma jirto waxaaba la odhan lahaa ninka nin keliya un wax kaba wariyay jahaalo ayaa jirtee laakiin dee ayimadii way barteen waa nin ay yaqaaneen oo tawhiiqiyeen oo kal haddii la tawhiiqiyo jahaala imaka halkan lagu cilaynaya ma jirto walow nin keliya wax kaba warinayo bal waxaan leenahay xadiidkeena xadiidkanoo keliyuu bukhaarina ku leeyey muslimna ku leeyey xadiidka naftiisu waa xadiid mutaabaca ah laakiin sidiisa hiqa ayuu yahay bukhaari iyo muslim abu dawud iyo nasaa-i ayaa soo raaca cabdiraxmaan ibnu namir wuxuu yihi cabdiraxmaan ibnu namir annahu samica bna shihaabin can curwata can caaishata radia allahu canha waxay caaisha tidhi jahara nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu la jaharay fii salaati lkhusuufi salaadii madoobaadka biqiraa'ati dee salaada inoo warisay in badan kasoo aan riwaayaadkeeda soo aragnayna waxa weeyaan waa salaadii cadceedmadoobaad bay ahaydba taas bay ahayd qiraa'adii buu la jahray markaasaa maxay tidhi faidaa faraqa markuu dhammeeyuu ka faaruqo min qiraa'atihi kabaro markuu qira'ada dhammeeyo allahu akbar buu odhanayay fa rakaca waa rukuucayay waidaa rafaca min arakcati markuu rukuucda ragcadu waa rukuucdiiya markuu kasoo toosana qaala wuxuu odhanayay samica allahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamdu uma yucaawidu lqira'ata waa meel aimada qaarkoodna laga yaabaa inay kaba qarsoonaatayo ay yidhaahaan qira'a loo laamayaayo ictidaalba ma aha eh samic allahu lama odhanayo waa tan xadiidka inoogu sugan tahay marka uu rukuucda hore kasoo tooso samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu intuu yidhaaho ayuu haddana qira'adii dib uu bilaabaya oo uu la imanayaa dikrigii horta ictidaalka dabadeedna qira'aduu bilaabaya saas ragcadda kalena waa taa amaa labada uu ku sujuudaya sujuudun ka dambayso dee iyada ishkaalba ma jiro waa maxalkoodii ee labadan iyaduna uu qira'ada ku laabmayo rasuulka ilaahi samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu buu odhanayay uma yucaawidu lqira'ata fi salaati lkusuufi arbaca rakacaatin waa afar rukuucood weeye afar rukuucood oo fii ragcatayni laba ragcadood dhexdood ku sugan iyo wa arbaca sajadaatin afar sujuudood taas buu dee tukanaya rasuulka ilaahay maxalusheedku maxay tahay imaka halkan rasuulka ilaahay qiraa'adii waa la jahray markaa maxaa inoogu sugan arrintuna cadceed madoobaatay ahayde maalinooy baa la tukanaye in qiraa'adii sare loo qaadayo taas baa iyada waxa weeyaan inoogu sugan xadiidkeedan inooguma sugan de xadiidkuna waa titan inooguba yimi haddii halkan sare loo qaadanayo dayaxiina sarea loo qaadayaayo dee waaba salaad habeennimo ayay taasba ay tahay bal markaa xadiidka taas baa inooguba yimi laakiin kalaam baa inoo yar socda duruq bal markaasoo kalaamka markuu dhammayna ayaan eegaynaa masalada culimada aqwaashoodii iyo wax kale miyay yimaadeen oo la odhan karo imka dee jahri waxaan ahayn lagama fahmi karo taas ee horta duruqdaan israacinaynaa wuxuu uhi waqaala alawsaaciyu wakayruhu awsaaci iyo kayrkii waxay yidhaaheen halkan sheekhu muu waslin waa mucallaq laakiin muslim baa moxamed ibnu ibraahim moxamed ibnu mihraankaa horeynu hayno can ilwaliid waa waliidka sanadkaa hore ayuu ku markaa xidhiidhiyey muslim ayaa muxuu yidhi iyo kayrkiiba samictu waxaan maqlay azuhriya zuhri baan maqlay can curwata can caaishata radia allahu canha isagoo leh ana shamsa cadceedu khasafat way madoobaatay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu caleyhi wasalam fa bacada waa diray munaadiyan ku dhawaaqayo muxuu ku dhawaaqayay bisalaata jaamicatan haddaan labadaba nasbino xarfujarku iyadu halkan raad ma laho waa xikaayo ama asalaatu jaamicatun fataqadama markii laysu yimi ayuu rasuulka ilaahay hore u joogsadayo fasallaa arbaca rakacaatin macnaa arbaca rukuucaatin fii rakcatayni wa arbaca sajadaatin buu tukaday halkan eeg jahri inooguma sugnaa ee laakiin dee ruwaadii awsaaci kaba warisuu barhkoodoo jahriga sugay inoo sheegi doonaa wuxuu yidhi wa ahbaranii cabduraxmaan ibnu namirin samica bna shihaabi milah bal xadiidka markii hore isnaadkii buu soo celiyey imika mara markii hore waqowl awsaaciy buu leey laakiin waa akhbaraniidu waxay u laamaysaa weliidka markii hore akhbarana ibnu namir isagu lahaa ayay u laamaysaa oo wuxuu yidhi waa akhbaranii waa weliid baa leh wuu ii waramayo dee awsaacina saasuu imika kaba maqlaye wa akhbaranii cabduraxmaan ibnu namirin anahu samica bna shihaabin milahu inuu ibnu shihaab ka maqlay xadiidkan ibnu shahaab kaa maqle xadiidkan mid laba mida ayuu igu waramay kaa awsaaci imika ibnu shahaab kaba warinayo qaala zuhriyu zuhri baa deete wuxuu yidhi inay wuxuu kaba wariyay xadiidka curwu kaba wariyeye waana cibaaro aynu hore usoo maraye fa qultu waxaan ku idhi maa sanaca akhuuka daalika markuu yidhi afar rukuucood oo laba ragcadood dhexdooda iyo afar sujuudood baa rasuulka ilaahay ku tukadou caaisho curwa kaba wariyey ayaa zuhri ku yidhi maa sanaca muu samayn akhuuka walaalkaa daalika arrinkaas oo laba ragcadoodoo caadiyu tukadayoo waa maxay akhuuka daalika cabdullahi bnu zubayr maa salla ma tukan waa tan wixii uu sheegaye ilaa ragcatayni midla subxe laba ragcadood oo sidaa subax oo kale ah id salla bilmadiinati markii uu madiine salaadan kusuufka ku tukaday ee uu dadka tukinayey laba ragcadood subaxoo kaleu dadka tukiyeyoo labadan qiyaam iyo labadan rukuucood ee ragcad kastaa leedahay taa lamabuu iman qaala wuxuu yihi markaa waxaa odhanaya curwa ajal haa oo taasi way dhacdayoo inahu akhdaa sunnata sunnihii rasuulka waa gees maray dee sunnihii rasuulku taas maaha sunnihii rasuulku waa in sidan loo tukado isagu hadduu saa u tukaday haa saa waa u tukaday laakiin dee saasi sunnihii ma waafaqsanayn wuxuu yihi markaa sheekhu raximah llahu tacaala taabacahu sufyaan bnu xusayni wa sulaymaan bnu kahiiri can izuhriyi fi ljahri cabdiraxmaan ibnu namir waa tii markaa hore aan soo maray inuu zuhri kaba warinayay isagoo yihi jahra nabiyu sala allahu calay wasalam fii salaati alkhowf riwaayadna waa inoo soo naqliyay aan jahrigu kuba sugnaynee laakiin rakacaadkuna inooguma sugayiin markaa sheekha wuxuu halkan yidhi sufyaan ibnu xusein oo zuhri kaba wariyey iyo sulaymaan ibnu kathiir oo zuhri labaduba kaba wariyeen ibnu nabir way raaceenoo xagga jahriga labadooduba way ka wariyeen xadiidkan iyagoo ibnu shaab kaba warinayo xadiidkoodana jahri waa ku sugnaa taasba weyn marka la eego labada ninka hore sufyaan ibnu xusein waa nin reer waasida ah waa nin iqa ah biitifaaqihim marka aanay zuhri ahayn zuhri hadday noqoto daciif buu ku yahay xadiidkiisa taasba weeye bukhaarina tacliiqan buu ku leeyahay ama tacliiqin buu ku leeyahay axaadiid mawsuula kuma laha muslimna muqadimada kolkolbuu dee taqriib oo kale miim baa iska idlaaqan waa halkii kitaabkaba dee markaase waayo inta badan rabsiga ma ilaaliyo kolla maq buu dhigtaa muqadimada kolla miim unbuu iskama idlaaqay laakiin dee samiziya kuma sugan waa muqadimada unbuu riwaayo ku leeyahay muslime kitaabka dhexdiisa iyadna kuma laha oo asxaabu sunna alarbacana waxbay ka wariya laakiin sidiisa iquya xadiidka zuhri markay noqoto xadiidkiisa ma dabdin maantana waa xadiidkiisii laakiin dee duruq isu tagtaa jirto isyar xoogeynayso kii cabdiraxmaan ibnu namir waynu soo aragnay sufyaanna balkiisana uu zuhri kaba warinayo nin kalena uu raaciyeyoo sulaymaan ibnu kathiir la yidhaaho waa nin reer cabdiqays ahoo isagu reer basre ah isaga naftiisu markay noqoto zuhri xadiidkiisa kuma xoog badna oo xaafidba wuxuu kaba cabiraa laa ba'sa bihi fii hayri zuhriyi kutubta lixda ana riwaayo waa ku wada leeyahay isagoon zuhri cid aan ahayn kaba warinayuu bukhaari kuba sugan yahay ama markuu zuhri ka warinaya waa tacliiqa un tacliiqa un weeye ee isagoo cid kale kaba warinayo kitaabka waa ku sugan yahay qolooyinka kalena way kaba wariyeen bal markaa maxaan haynaa dariiqii ibnu namir waan haynaayo jahrigii ah labadan dariiqee uu tacliiqa usoo qaadayna waan haynaayo iyagana in qiraa'adii uu laba jahray markaas bal waxawy taas baa inooguba sugan xagga jahrigana cuqayl waa ninkaa xaafidkaba ah asxaabtii zuuriya oo daxaawi isagu ay kaba wariyeen ayaa iyadana jahriga uu sooba qaaday oo ama sahriga riwaayadiisa ay kuma timeen bal waxaan leenahay duruq tacaduday oo marka la eego barhkood maqaal ha kuma sugnaadee laysu geeye is-xoogeynaysa ayaa waxay markaa majmuucoodna uu keenayay in la jasmiyo rasuulka ilaahay inuu la jaaray salaadii maanta qiraa'adii ayaa halkan inooguma timi oo bal rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa la jahray waxyaalo kalena way ku yimaadeen weliba jaanibkaa inoo xoogeynaya kolley xagga jaharkuna abu xaniife labadiisii saaxiib waa maxamed ibnu xasan iyo abu yuusuf iyo oo qowlkay kuba tagaan axmed iyo isxaaq iyo ibnu khuseyme iyo ibnulmundir iyo qolooyinka muxadisiintii shaaficiyaduna iyaguna waa qowlkay kuba tagaan bal ibnu carabi min almalikiya laakiin inta badan abu xaniifa marka la eegayo shaaficiya imaam malik iyo aimadaa saddexdaa waxay kaba dhigaan markay maalin noqotona in hoos loo dhigayo markay habeen noqotona in sare loo qaadaya ka dhigaan saddex xadiidkan duruqda kala duwan buu yeeshay waxyaala is-xoogeynayaana waynoo yimaadeen taasi waa mid laakiin arrin kalea jirta oo xadiidka ibnu cabaas aynu soo maray waxaaba riwaayadkiisa qaar kuba yimi qara'a naxwan min suurati albaqara suurat lbaqara qadarkeed buu aqriyay de haddii uu bal matalan qiraa'adii la jahrayna oo u maqlayana muu yidhaaheen waa qadarkeed ee wuxuu odhan la taasuu aqriyay suuraddaasuu aqriyay markaa oo uma baahdeen taqdiir oo kale waaba waxa la odhan karo mala israar baa jiray taasi waa mid kolley tan waxay leeyihiinuun iyadoo waxyaalahan sariixi aynu hayne is-xoogeynaya dee waxaaba lagu xambaarayayna mukabiru sawdna ma jirin mubaliq inuu sufuufta dambe ibnu cabaasna waa yaraaye uu kuma sugnaayo saa daraaddeed qiraadiisii aanu uba maqlayno uu markaa taa uba qadaray bal taasba weeye waxaa kaloo jirta iyadana xadiid bal matalan taasoo kolley abi daa-uud iyo kuba sugan xadiidka samuuro mala tirmidiya kuba suganoo rasuulka ilaahay inuu tukade sawd aan lagaba maqlinaya laakiin waxaa la intaasa waa nafyi wixii isbaataa kaba horeynaya bal waxa meesha raajixa ah madaahibta ahlulcilmiga khilaafo kuma sugnaadee salaadaa la isugu imanayo weeyaan isisqiya ciidiya unbay laba mid tahay in lala jahrayo saro loo qaadayo dee maalintii haddii saro loo qaadana tii habeenkiina min baabi awla ayay noqonaysaaba weeye kolley axaadiisii baabkuna way noo dhammaadeen kitaabu sujuudi alqur'aan والله سبحانه وتعالى على وعلم